barnaamijka dhallinyarada maanta wacan oo wanaagsan dhegaystayaal halkani waa washington kusoo dhawaada idaacadda duhurnimo oo idinkaga imaaneysa laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhegaysataan mawjadaha gaagaaban ee sagaal iyo tobanka laba iyo labaatanka iyo kow iyo soddonka mitirban iyo efemiyada geeska afrika qaarkood
duhur wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiin baa meel walba oo aad joogtaan waa isniin bisha disembar waa shan iyo toban sanadka labada kun iyo shan iyo tobanka idaacadayada aan idhaahdo waa salaasa bisha disembar waa shan iyo toban sanadka labada kun iyo shan iyo tobanka idaacadayada duhurnimo ee dhalinyarada maanta waxaa halkan si wada jira idinka daadahaynaya falastiin axmed iimaan iyo anaa ismaaciil xuseen farjar
qodobada aanu idinkugu hayna dhegaystayaal barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa ka mid ah xubin aanu kaga hadlayno isbarbardhigga dhaqankii hore iyo kan maanta jaamacadda iyo aqoonta barateen ee maadiga lagu kubayskareeya ama leegaysiiya dhaqankeen iyo waxaanu nahay dowladnimada taa leegaysiiya guurka teenii leegaysiiya cid waliba maaha macnuhu waan in lagu baro dhaqamo kale lagu baro maaha dhinaca kalena wiil dhalinyaro ah oo suugaan kaga sheekaynaya ayaan idinku haynaa oo welibana ka hadlaya dhibaatada tahriibka halka aad u socotiyo u s s xuma lihid suudani ma atihid suuriyana uma dhalan tansaaniya rag ba iskale sambiya sidoo kale dhinacii heesaha ayaan iyana ka marnayn barnaamijka maantana waxaanu idiin haynaa
ruun xaddina goordhow ayay inoo soo socotaa sheekooyinkaas iyo xubintii sayniska iyo technolojiyada iyo qaybo kaleba waxaad kaga bogan kartaan inta uu socdo barnaamijka dhalinyarada maanta oo idinka imanaya idaacadda duhurnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a marka horese kusoo dhawaada warkii dunida
dowladda federaalk soomaaliya ayaa u diraysa wafdi heer wasiiro ah xalinta colaada ka taagan gobolka hiiraan gaar ahaana magaalada beledweyne wafdigan ayaa ka kooban wasiirka amniga cabdirasaaq maxamed cumar wasiirka batroolka maxamed mukhtaar ibraahim wasiirka dhalinyarada cabdulaahi xasan nuur iyo xildhibaano ka tirsan baarlamanka iyo weliba madaxweynaha maamul goboleedka galmudug cabdikariin xuseen guuleed wafdigan ayaa la filayaa inuu maanta tago magaalada beledweyne iyagoo u howlgeli doona xalinta dagaalo maalmahaba ka socda beledweyne guddida dusha kala socday islamarkaana baadhaya hubka nukliyeerka dalka iiraan ayaa la filayaa in ay soo afmeeraan baadhis ay wadeen in ka badan toban sano oo ay ku eegayeen in dalka iiraan uu horumariyay hubkiisa nukliyeerka madaxa hay-adda i a e a yuki amano ayaa guddida sare ee hay-addaas usoo bandhigaya warbixintiisii ugu horreeyey khariidadan ayaa qayb ka ah qodobo ay ku heshiiyeen iiraan iyo quwadaha caalamku bishii julaay
ismaaciilow xiliyadan dambe waxaa dhaqanka soomaaliyeed saameyn ku yeeshay isbeddelka nololeed iyo weliba farsamada casriga ah taasi oo aada u bedeshay wax badan oo gundhig u ahaa dhaqanka soomaaliyeed laakiin taasi ma mid soomaalida ku kooban mise waa mid ay dunidao dhanna nala wadaagto dabcan horta waa dabayl dunidao dhan ka wada jirta ee inagu markaynu la hadlayno dadkeena dhegeystayaasha afka soomaali ku hadla ayay dabcan tani saameyn badan nagu yeela waxaad ka arkaysaaba xitaa heesihii dhinac walba dhaqankii loolan badan baa jira wariyaha v o eda axmed cabdi hiire ayaa warbixintan jabuuti ka soo diray arrintaasi ayuuna ku eegayaa ilaalinta dhaqan soo jiraana bulsho walba ayaa ah mid ay qoomiyadaha iyo dowladuhu ka siman yihiin taasoo ay u arkaan qoomiyad walba jiritaanka saldhigga aasaaskooda halka ay ka soo jeedo inkastoo ilaalinta dhaqanka qoomiyaduhu ay ku muujiyaan jiritaankooda haddana waxaa jira kala duwanaansho fikirka dhallinyarada markay timaado dhinaca dhaqanka dhaqanka dambe ee dhallinyartu la soo baxeen hase ahaatee hadday fanaaniinta noqoto hadday noqoto ragga daanska qob qobka ciyaarka ciyaara waxaa weeyaan waan dhaqan la socda ama la jaanqaadi karaya waxaa cusub horaa loo iri wixii cusub caalamka jecel marka dhalinyartuna waxay aada uga helaan muusiga marka iminka dhaqankii imika muusig baa lagu dhex dareeba oo muusig baa lagu dhex ciyaaraa horta maadaama kaalano dhaqan dhaqanku meel kastuu galaa macalin guurkuu soo galayaa dadkii berigii hore aabbaha reerku wiil geel haysta unbuu gabadhiisa siinayey hadduu leegyahayba hadduu ka weyay oga duqayahayba wiilkaanbuu siinayey laakiin iminka tiiba lagu gudbay qof kastaba qofku raali ka yahay unbu anuu xageegeela tahay inuu guursado saamiyo cali saciid waxay ka mid tahay ururka dhallinyarada ee g d m waxayna dhallinyarada ku dhiirigelinaysaa inay ilaashadaan dhaqanka ay gaarka u leeyihiin dhaqanka soomaalidu horta waa dhaqan soo jirana waa dhaqan maaragtay aasaas ku leh diinta awal maaragtay dhaqankeenu dhaqan aada loogu fara adeegayo ahaayo maaragtay waalidku inta badan xalgal uga tegi jiray ciyaalkooda waxaan ka haynaa martigelinta waa xaweyaan dhaqan kuna jira maaragtay kana qayb ah maaragtay diinta xagga carooska oo kale hadii maanta laga soo qaataba xitaa caroosyada maaragtay waxaan lahayn istaabyo badan oo lasoo maro oo asaasan qurux qurux leh oo maaragtay dhaxalgal ahaa waxaad arkaysaa maanta in maaragtay dhalintu ay muhiimada siisay dhaqamo kale oo maaragtay inaga yimid dhinaca reer galbeedka maanta labiskii baad arkaysaa waxaad arkaysaa xitaa hadalkii af soomaaliga xaafadaha lagagama sheekeysanayo waxaad arkaysaa in yaro inglisha oo dhex maraysanaya in yaro faransiisa saan kuu sheegayay martigelintan walaalnimadan jaarkan ixtiraamka waxaan oo dhami wuxuu ahaa wax dhaqanka ku salaysan odhan lahaa baaq baan u diri lahaa waxaan odhan lahaa dib aan ugu noqono maaragtay dhaqankeenii haddii ilahay dhaha halabuurka iyo suugaanta ayaa qayb ka ah tilmaamida ilaalinta dhaqan soo jirana gaar ahaan soomaalida faarax murtiile waa abwaan daayar waxauna suugaan ku cabirayaa doorka dhallinyarada ee dhaqanka oo bal ninkii garanaya u garee labaiyo toban bilood baynu lahayn bini aadanka oo dhan afar baa jira kalendar jiniiska yurubiyanka carabta iyo soomaalida ayaa kalendar lahaan jirtay taas waxay muujinaysaa xadaarad weyn oo guuna inaynu leenahay iyo dhaqan soo jirayna waa dago dhuro hore dhuro dambe rajal hore rajal lixe rajal dambe sabuux waa bariis soon soonfur sataal arafo waxaa laga yaqaanaa dabeetana soon iyo soonfur iyo sataal waa garanaysa maamulaya arafo in laga yaqaano intii kale waa lugayn markaa dhallinyarada waxaan oran lahaa haddaa xitaa jaamiciintihiin jaamacadda iyo aqoonta barateen ee maadiga lagu ku baysgareeya ama leegaysiiya dhaqankeeni waxanu nahay dowladnimada taa leegaysiiya guurka teenii leegaysiiya cid waliba maaha macnuhu waan in lagu baro dhaqamo kale lagu baro maaha maaha inaad wax kale iskaga daytid maaha dhaqan dumay aqoon duugantay oo dabar ka qiiqayso oo dabar go-aysaan lahaa daahayay rogane da'da soo kacaysaan lahaa yay ka doorsamine dirirkiiyo laxiibaan lahaa haysla doonteene dayaxana ha eegtaan lahaa dawga uu maree gudarooray doogoo baxay darista oo hawrtay xagaagoo dabeelaha kacshood kiciyey duufaano intaasoo dadkeen ilaaha digina guuraayey oo aan doctoorkuna aqoon duuliyaha maanta oo aan doctoorkuna aqoon duuliyaha maanta oo doogsan cararsi baan rabaa inaan dabaalahay dabna waa la huriyaa intii aanu kaa damin anigiyo dagaalana marsida ugu dujinayna shaki kuma jiro kala duwanaanshaha aragtida dhallinyarada soomaalida hidaha iyo dhaqanka inkastoo bandhigyada xilliyada fantasida inta badan lagu muujiyo dhaqanka qoomiyadaha axmed cabdikariin maxamed barnaamijka dhallinyarada maanta v o a jabuuti
duhur wanaagsan dhegeystayaal laanta afka soomaaliga ee v o a ayaad dhegeysanaysaan gaar ahaan barnaamijkii dhalinyarada maanta falastiinay dee beryahan tahriibku waa mid ka mida de aafooyinka aadka welibana saameynta ugu yeeshay dhalinyarada soomaalida cid walbaaha ka hadasha Haye.
wadaadadii aayadihii qur-aanka ay ahdeen Haye.
ooyooyinkii gabay iyo ooyina isku dareen dadkii suugaanta yaqaanana haye suugaan bay ku cabireen En, waxaa noo soo socda wiil dhalinyaro ah waxa uu tix markaasi ka tiriyey dhalinyarada u tahriib tagta wadamada caalamka waxa uu gabaygan kaga hadlaya ama tixdan uu kaga hadlaya sida dhalinyarada loogu baraarujin lahaa joojinta tahriibka markaasi oo uu sheegay inay dhibaato ku tahay En, dhalinyarada wiilkaas waxaa la yidhaha cabdikariin maxamed cali xaydar magaalada boosaasano wuxuu ku- waxaa kula kulmay wariyaha v o a yuusuf maxamuud yuusuf
Een, waxa weeyaan een, tahriibka ereyga tahriibna kelmada magaca tahriibna waxaan ka aaminsanahay inuu kolley soomaalina ay igu raacdo waan jeclahay mustalaxa macnaha ay u taagan yihiin een, lixdaa kelmadood waxaan u aqoonsaday aniga inay tahay ama ayba yihiinba waxaan idhi ta'du waxay u taagan tahay een, waxay u taagan tahay tacadi a'du waxay u taagan tahay baan idhi aafo ha'du waxay u taagan tahay halaag ra'du waxay u taagan tahay rafaad i'da hore waxay u taagan tahay iib i'da dambe waxay u taagan tahay ilmo ba'duna waxay u taagan tahay baafin haddaan iyo faahfaahin ka bixiyo tacadi markaan leeyahay waa jirdilka iyo kufsiga ay la kulmaan dadka tahriibayaasha iyo gabdhaha soomaaliyeed marka ay kusii jidaan een een magaalada tahriibkooda iyo yurub ha-du waxa weeye a-du waxa weeye waa aafo aafadaas oo jiil dhan ku dhacday oo aafo qaran ah mararka qaarkoodna noqota aafo caalami ah waa aafo ha-duna waxaan waa halaag waana waxa een shacab dhan oo hal mar dhintay baa arkaysaa ama badda ku qalimay ama meedkoodii saxare laga helay waa halaag ummadeed ra-da waxaan waa rafaad waa silica xariirka haraadka oonka gaajada iyo la kulmaanin safarka markay ku jiraan iyo baqida iyo magaranaysaa ay la kulmaanin inta ay taariibta ku wada jiraan iyo markii ay taariibta wad dhulka u socdeen ay sidii noqon weydo oo ay darbiyada iska jiirsadaan oo magaranaysaa tuugsi iyo magaranaysaa dhul aanay magaranaysaa dhalasho ka haysan ay tagaaneen iyo idaa hore waxaan waa iib oo de qof baa sidii badcaddi oo kale la iibsanaya oo waxa weeyaan dulaal leh oo waxay leedahay qofkii lacagta loo geenay laga soo qaaday oo lakala iibsanayo exchange si goodies iyo service oo kale ah lamid ah runtaasna taasna waa inaynu heerkaa isgaarsiino inaga dad isu gacan gelino iibsana xataa dhaqaali wadanka marka g d p-geeni xataa markaan la xisaabayo xataa wax yaalin bay ku leedahayo dee wadan dhaqaali badan baa baxaya dibadda u baxaya oo waxaway g d p-geeni ka go-aaya g d p-ga waxaa jira qeyb dhan oo lakala jiro lacagta dibad dibadda ina kasoo gasho iyo tan inagu dibadda ina ka aada marka waxaa moodaa lacagti markaynu intaasoo hal milyan ama lacag badan shan kun la diro oo dee waxay noqonaysaa magafe u gacan gasho waxaa mudaynaysa shaksiyaal korinayno dalkeeni iyo dadkeenina magaranaysaa waa nasiib daro marka waxaan yidhi iyada dame waxa weeye waa ilmo runtiina waa ilmada waxa weye ka qubanaysa hooyada ehel ilmo jecel oo ka dhintay iyo iyagaba laftooda irtay dhibaatada la kulmaaneen in hadhow dib ooyaanin qof tahriibay markaan soo koobay waxaan qof tahriibay tala male marka waxaan leeyahay waxaan sawd ka dhahayaa baan saaka la hadli doonaa soomaalidan tegeysiiyo dadkan wada sodaalka ah khaladkiiyo saxnaantii khaladkiiyo saxnaantii kala saari waayo dul sabeeyey xeebtiyo saxaraha dilaaga waxaan idhi maxaa siya maxaa siya sixi waaye anigu ee dadka socodku galayow sixi waaye anigu ee xaggee baad ku socotaan xajow sidee tahay waxaan idhi waa adiga socdaalkiyo safarka isu qaado doorsidaas deysto cuni waaye soortee marka hore su-aal weyn qofka socodku galayow saddexdan su-aalood igasi jawaab sugan baan waxaan idhi ii safay ciddaa tahay kow xagee baad ku socotaa laba sukayahaagu waa kee saddex mayna isweydiisa qofka xagee baad ku socotaa maxaa kaa horeeya xagee ka tagtay waxa weeye maxaa sabay wayna qofku isweydiiyaa bini aadam baa tahay caqli baa leedoo muslim baa tahay oo qof xoolamateeda wayna isweydiisaa haddana aniga isaga jawaabayo waxaan ii sixi weyday adigoo aan kuu sifeeye marka hore micnaha guud bini aadan baa tahay muslim saalixaa tahay sunni diinle baa tahay waxaan idhi marka xiga sifada gaar soomaali baa tahay soomaali baa tahay soomaaliaad la nooshahay soomaaliaad ku hadashaa soomaaliyaana leedahay si walbana u huran tahay sixi waaye anigu ye xageeba uga socotaaban ilaa dalkaagii iyo dadkaagii xageeba uga cararaysayo isu dilaysaa isu halligaysaa haddana waxaad socoya xageebaa ku socotaa su-aashii lahayd baan uga jawaabaya waxaan leeyahay halka aad u socotiyo u s a si xuma lihiid suudani ma atihid suuriyana uma dhalan sansaniya rag ba iskale sambiya sidoo kale sacuudiga kuwa rabo baan yidhi sixi waaye anigu xageebaa ku socotaa ilaa wadan aanba ku rabin xuduuddii kaasoo xidhanayo kule kuma rabo saldhigoo dalkaagiyo sabadkaaga joogo soomaali baa tahay caqiidada ku seexo u sarray adduunyada qof muslimaan tahay saraf iyo karaamaan leedaa haddaad diido baan idhi haddii kale sidaadaas silic iyo tahriibka sacabo hoorsigaaga ku sarriigo tuugsiga adi silic ku noolow sareediyo barwaaqiyo samo iyo wanaag iyo kaa suushay sharaftoo adiga adiga iska saaree abi silix ku noolamaan
ismaaciilow waxaan filayaa in gabaygaasi murti uu ugu dhameeyey cabdikariin maxamed cali xaydar oo tahriibta aadna u faahfaahiyey sheekooyin badan ka sameeyeyha heestan waxaa la yidhaahdaa aniga eeda isaar marka soomaaliya loo turjumo heestan ayaa banaanka qaadaya waxaa laigu magacaabaa icon wuxuuna qaaday kadib markii sanadkii labadii kun iyo toddobada ay lasoo dirsatay fadeexad ku aadaneyd gabar afariyo toban jira oo la sheegay in kalaab uu kula caweeyey
marka falastiin ninkan acon oo kale waxa uu heestan ku raaligeliyey qof walba oo ficiladiisaasi ay taabteen gaar ahaan wuxuu hooyadiis oo kale ka raaligeliyey waxyaabihii uu samayn jiray yaraantiisi gaar ahaan markii uu dhibay xaaskiisoo kale inay isaga nacasnimo ku ahayd macnaha khaladaadkiisa inuu qaadan waayey kalaabka oo kale wuxuu isagan ku eedeeyey inay sharciga jebiyeen oo u ogolaadeen soo koob laatan jirin bal codka macaanay icon aan dhegaysano fanaankan weliba ismaaciil oo asalahaan wuxuu kasoo jeedaa dalka senegal waxaanu hadda wadaa mashruuc ilaa iyo lix boqol oo milyan oo afrikaana lagu siinayo koronto nuuca soolarka ku shaqeeya
put the blame on me.
inay dee heestan aad dood lahayskan ku arkaya
heestan waxay kamid ah heesaha dhalinyaradu ay aadka u xiiseeyaan weli waxaanu bartanka uga jirnaa barnaamijkii dhalinyarada iyo maanta waxaa naga xasuusina dhegaystayaal in wixii feker ah sheeko ah ama waaye aragnimo aad la wadaagi kartid barnaamijka dhalinyarada maanta adiga oo noogu soo hagaajin kara emailkeena oo ah somali at v o a news dot com ismaaciil falastiin horta weligaa ma ka fikirtay waxaad maqli jirta aadamahoo xayawaanka ilaaliyo mooyaane xayawaan laftigiisa wax laga baranayo taa ma ka fikirtay weligaa
wax walba waa la arkay ismaaciil oo waayar horumarka bini- bini aadamka wax walba waa tijaabiyey maxaa noo haysaa marka xubintan sayniska iyo teknolojiyadda ee noo soo socota ayaa waxaa ku jirta saynis yahano daraasad ku samaynaya casharo dhinaca hogaaminta ah oo aadamuhu ka baran karo xayawaanka sidoo kale waxa iyana aad ku maqli doontaan hub casri ah oo ku shaqaynaya teknolojiyadda casriga si loo xakameeyo dilalkan iyo amni daradan badan marka xuseen barre aadan ayaa warbixintan inoo soo diyaariyey
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada xubintii sayniska iyo teknolojiyadda ee barnaamijka dhallinyarada maanta sidee loo noqon karaa hogaamiye fiican waa halkudhigga daraasad cusub oo ay muddo laba sano ah wadeen culimo ku takhasustay culumta psychologiga xisaabaadka taariikhda iyo dhaqamada kuwaasi oo baadhayay dhaqanka xayawaanka noocyadiisa kala duwan si haddaba arrintaasi wax looga ogaado ayay saynisyahanadu marka hore qeexeen waxa uu hogaamiyuhu yahay waxayna isla meel dhigeen in hogaamiyuhu yahay cidda bulshada horkacda ee u horseeda dhaqangelinta sharciyada ciddaasi oo saameyn ku yeelata bulshada ay hogaanka u yihiin saynisyahanada ayaa daraasad ku sameeyey dhaqanka xayawaanada ay ka midka yihiin maroodiga waraabaha daanyeerka iyo wixii la mida daraasaddan oo ay dhowaan soo bandhigeen ayay saynisyahanadu sheegeen in qodobada ay u kuur galeen ay ahaayeen afar qodob oo kale ah dhaqdhaqaaqa helista cuntada xalinta khilaafaadka iyo weliba dagaalka cilmi baaristan ayaa sheegtay in tusaale ahaan libaaxu uu yahay xayawaan si wada jir ah u ugaarsi tega islamarkaana qaybsada waxa ay soo helaan ee cunto ah waxaanay sheegtay daraasaddu in marka libaaxu ugaarsanayo ee ay koox u socdaan ay leeyihiin hogaamiye horkaca taasi oo u eg dhaqanka bini'aadanka sidoo kale daraasaddan ayaa soo bandhigtay in daanyarka nooca loo yaqaano shambaansiga iyo waraabuhu inta badan hogaankoodu yahay kelitalis isaga oo maamula dhammaan waxa soo gala dhinaca kale daraasaddan ayaa sheegtay in hogaanka maroodigu uu ka yimaado dhinaca hooyada oo iyadu maamusho howlaha iyadoo inta badan hogaanka laga dhaxlo dhinaca hooyada casharada ay saynisyahanadu sheegeen in aadamuhu ka dhaxli karo xayawaanka marka laga hadlayo hogaaminta ayaa waxay sheegeen in xayawaanku aanu lahayn awoodda wadahadalka iyo gorgortanka laakiin waxaa hoggaan ay ka dhigtaan kan ugu khibradda badan kaasi oo ay ka dhaxlaan kana bartaan sida loo ugaarsado ama halista looga badbaado waxayna saynisyahanadu sheegeen inay ogaadeen in hogaamiyaha wanaagsani uu yahay qofka xisaabta ku darsada dhammaan baahida bulshadu ay qabto waxaa kaloo ay sheegeen saynisyahanadu in daraasaddan ay uga soo baxday in hogaamiyaha khibradda badan uu yahay kan ugu waxtarka badan bulshada iyadoo dalkan maraykanka uu jiro muran xoogan oo ku saabsan xakamaynta hubka gacanta shacabka ku jira ayaa waxaa warbixinada qaar ay sheegayaan in lixdii biloodba ay dhintaan dad maraykan ah oo toogasho lagu dilo kuwaasi oo walaac badan ku abuuray bulshada ururka taageera haysashada hubka ee n r a ayaa haysta taageero xoogan isagoo hor istaagi kara tallaabo walba oo lagu xakamaynayo hubka laakiin khubarada dhinaca teknolojiyadda ayaa rajo badan ka qaba farsamo cusub oo hubka gaar ahaan bastooladaha iyo qoryaha lagu casriyeynayo farsamadan ayaa ah mid bastooladaha laga dhigayo kuwo casri ah oo lagu rakibayo qalab aqoonsanaya laguna dabageli karo bastoolada meel kastoo ay taalo sidoo kale bastooladaasi ayaanan furmaynin haddii uu qaato qof aan ahayn qofkii lahaa waxaana ay khubaradu sheegayaan inay ku tala jiraan in bastooladaha loo isticmaalo sida telefoonada casriga ah ee maskaxda badan leh diraasaddan ayaa waxaa aada u dhiirigelinaya saynisyahanada iyo injineerada caanka ku ah farsamada casriga ee teknolojiyada waxaana hormood u ah nin lagu magacaabo ron conway oo isagu maalqabeen ah maalgeliyana mashaariicda teknolojiyada waxaana ka mid ama shirkadihiisa google iyo kuwo kale warbixinta ayaa sheegaysa in hadda ay socdaan shan iyo toban mashruuc oo arrintaasi la xidhiidha kuwaasi oo dhowaan la rajaynayo in ay miradhal noqdaan halkaasina dhegaystayaal waxaa inoogu idil xubintii sayniska iyo teknolojiyadda ee barnaamijka dhallinyarada maanta
xuseen barre aadan aad buu mahadsan yahay falastiinayda horta libaaxa in laga barto hogaaminta keliya tola dagaalkana ma laga baranaya boqorka habar sugaaga la dhihi jiray Haye.
madaxa waagii sheekooyinka yararka la qori jiray haye oo mooga hadda in aad looma qoro Een, waxaa moodaa in luuqada iyo qoraalka xoogaa yar dhib uu ka taagan laakiin een, sheekooyinka ugu waaweyn ee libaaxa laga hayo wuxuu ahaa inuu ahaa boqorka habar dugaag inuu qaybta weyn isagu lahaa in xayawaanka kaloo dhan een, uu ka caqli badnaa soomaaliduna waa tan tiraahda hebel waa libaax de markaa dagaalka hebro libax marka laga hadlayo waa xooganaanta iyo dagaalka iyo waxaasi maxaynu xigaan u dhinacii heestii baan cabaaradan la sugayay maxaynu Een, heesta waa usoo noqon doonaa ciyaarihii dhalinyaradii ayaa weli sugaysa jamaal axmed cismaan waa kan iyo ciyaarihii
aynu ku bilowna dhegaystayaal mar kale iyo guuldaro kale ayaa naadiga kubadda cagta chelsea la dul hubiyey kadib kulan xiiso badan oo shalay labada kooxood ee leicester city oo horyaalka hogaaminaysa iyo chelsea oo hadda ka dagaalamaysa inay aado heerka labaad islamarkaasina sanadkii hore ahayd naadiga ku guulaystay horyaalka dalka ingiriiska ay fududda isdareen tababarihii hore ee kooxda kubadda cagta chelsea claudio ranieri islamarkaasina hadda hogaamiya naadiga kubadda cagta leicester city ayaa naadigiisa guul muhiimahi la gaaray hadda waxaana laba gool iyo gool ay kaga adkaadeen kooxdii kubadda cagta chelsea oo marti ahayd ciyaaryahanada jimi ferdi iyo riyad mehraz ayaa labada gool naadiga leicester u dhaliyey ciyaartooyga rimi ayaa u dhaliyey goolka qura ee naadiga kubadda cagta chelsea ay dhalisay kaasoo la dhaliyey dhammaadkii rubac dhammaadka ciyaarta ee daqiiqadii toddobaatan iyo toddobaad chelsea ayaa hadda hal dhibcuun u jirta aagga loogu gudbo heerka labaad ee divisionka ee horyaalka dalkaasi ingiriiska iyadoo islamarkaasina labaatan dhibcood ka hooseysa naadiga leicester oo horyaalka hogaaminaysa leicester ayaa lix iyo toban kulan oo ay ciyaartay waxay leedahay shan iyo soddon dhibcood arsenal ayaa saddex iyo soddon dhibcood iska leh man city ayaa soddon iyo laba dhibcood iska leh manchester unitedna sagaal iyo labaatan dhibcood guuldaradaasi chelsea soo gaartay ayuu ku eedeeyey macalin khose marino ciyaartooydiisa in ay taasi sababteeda lahaayeen waxaana uu ku eedeeyey sidoo kale ciyaartooydiisa inay hal bacaad lagu lisay ka dhigeen dadaalkii iyo tababarkii uu ciyaartooydiisa la yeelanay muddooyinkan ugu dambeeyey dhinaca kale naadiga kubadda cagta barcelona ayaa tababar sameynaysa ka hor kulanka club world cup oo khamiista ay la ciyaari doonto naadiga evan grant ee uu hogaamiyo tababaraha waddanka brazil philip scolari lionel messina wuxuu rajaynaya in sanadkan uu kusoo xidho guulo qaab ciyaareed ka wanaagsan ee uu soo bandhigayay sanadkan oo idil messi oo laba bilood ku dhawaad uga maqnaa dhaawac ayaa waxa uu sheegay in naadiga barcelona ay hadda hiigsanayso heerkii uu gaarsiiyey pep guardiola oo waagii uu joogay uu kula guulaystay inta koob ee naadiga kubadda cagta barcelona ay ciyaaraysa ee yurub laga ciyaaro dhegaystayaal haddii aynu sidoo kale idin guud marnana shalay waxaa la sameeyey isku aadka horyaalka champions league oo sanadka soo socda february march la ciyaari doono kulamada lix iyo tobanaad haddaba qaar ka mid a kooxaha sida ay isugu aadeen iyo taariikhda ayaan idin dulmaraynaa waxayna yihiin sida tan naadiga dinam cave ayaa kaga adkaatay manchester city wareegii lix iyo tobanaad ee ueva europa league sanadkii laba kun iyo toban laba kun koo iyo toban markaas oo labadii kulan ay dhinacyadu ciyaareen baa naadiga kubadda cagta dinam cave ay kaga adkaatay naadiga manchester city laba gool iyo gool naadiga benfica ayaa waxa ay ka ciribtirtay naadiga zenit tartanka laba kun koo iyo toban laba kun laba iyo toban wareegii lix iyo tobanaad inkastoo afar gool iyo saddex ay kaga adkaatay naadiga benfica naadiga zenit ayaa sidoo kale naadiga Bayern Munich ayaa waxa ay sanadka 2012 2013 ee rubuc dhamaadka Champions League waxa ay ka adkaatay naadiga Juventus markaas oo naadiga kubadda cagta Bayern Munich ay guushu raacday sidoo kale Barcelona ayaa garaacday naadiga Arsenal saddexdii kulan ee ugu dambeysay ay wada ciyaareen 2009 2010 quarter finalihii ama rubuc dhamaadkii Champions League ayay ka adkaadeen halka sidoo kale wareeggan 16aad hadda kan ay ciyaarayaan oo kale 2010 2011 naadiga Barcelona ay garaacday naadiga kubadda cagta Arsenal sidoo kale 2006dii ayaa finalaha labada kooxood waxa ay guusha raacday naadiga Barcelona oo saddexdaasi kulan ugu dambeysayba Chelsea ayaa waxa ay markaasi nasiib darro kala kaluntay naadiga PSG kulankii ugu dambeeyey Chelsea ayaa waxa ay nasiib darro kala kulantay naadiga PSG wareegii lix tobanaad ee Champions League ee xil ciyaareedkii lasoo dhaafay markaas oo naadiga kubadda cagta PSG ay ku soo baxday dhinaca sharciga gooltirsashada Roma iyo Real Madrid ayaa kulmay oo ciyaaray muddo sideed jeer ah dhammaan tartamada Champions League tan iyo labada kun iyo kowdii iyo laba kun iyo labo Roma ayaa waxa ay waawood sheegatay naadiga Real Madrid sanadkii laba kun iyo toddoba laba kun iyo sideed wareegan hadda ay ciyaarayaan oo kale lix iyo tobanaad laba gool iyo gool oo ay labada marba kaga soo adkaatay naadiga kubadda cagta Roma markii lagu ciyaarayay Talyaaniga iyo Spain intuba dhegeystayaal xubintii ciyaarahana waa naga intaa
jamaal axmed cismaan iyo xubintii ciyaaraha aad ayuu mahadsan yahay falastiin hadda waa heesta aad sugaysa codka macaan ee fanaanada ruun xadiya heestii dareen dareen ruun xaddi iyo heesta dareen waxay gebageba u tahay idaacadayadii duhurnimo falastiin axmed iimaan iyo anoo ismaaciil xuseen farjar ayaa idinla socodsiinayay tan iyo intayn idaacadda duhur galabnimo afarta aynu ku kulmin waxaan kaga tegaynaa sidaasii kulantii dambe oo xiiso leh
Sure.